taswiirta lixaad dadka masiixiyiinta ee ku nool jerusalem aad ayay isu saacidaynayeen midba midka kale nin isaga la yidhaahdo bonabas ayaa waxa uu iibiyey beertii u lahaa marka ayuu lacagtii waxa uu u dhiibay dadkii u sarreeyey masiixiyiinta oo uu ku yidhi hala siiyo masaakiinta laba kale oo masiixiyiin oo lakala yidhaahdo iyaga anayas iyo safiya ayaa waxa ay doonayeen in ay sameeyaan ficilkaas oo kale laakiin ma aanay doonaynin in ay wada bixiyaan lacagtaas oo dhan oo waxa ay qalbiyeen oo ay ku heshiiyeen in lacagta nuskeed ay u geeyaan dadka masiixiyiinta madaxa ka ah inta kalena ay qarsadaan oo ay yidhaahdaan intaas weeye beecii aan ku helnay beerta markii ay butros u keeneen lacagtii ayuu wuxuu ku yidhi ma intanbaa intii aad ka hesheen beerta beeceeda ananayas ayaa wuxuu yidhi haa waa intan laakiin butros waxa uu ogaa taasi in aanay sax ahayn markaasuu wuxuu ku yidhi ananayasow waxaa adiga ku maamulay shayddaan oo waxa uu kaa dhigay in aad ilaah been u sheegto lacagtan la alligeed oo waxa uu ku yidhi beerta adigaa lahayd oo lacagtaad ka heshayna adigaa iska lahayd oo waxa aad yeeli kartay in aad wada haysato laakiin waxa aad ku dembaabtay oo aad been ku sheegtay markii aad tidhi qiimaha beertu waa lacagtan markuu ananayas taasi maqlay waa uu suuxay oo uu dhintay dadkii oo dhan waa ay yaabeen markii saddex saacadood kadib laga joogay ayaa waxaa timid safiya oo ma aanay ogeyn markaa ninkeeda ananayas inuu dhintay markaasuu butros weydiiyey safiya oo uu ku yidhi safiyoy lacagta uu ananayas ninkaaga ii keenay ma beecii oo idlaa oo beertaa mise ma idlo markaasay safiye ku tidhi haa intuu kuu keenay waa beecii oo idil markaasuu ku yidhi adiga iyo ninkaaga waxa aad ka dembaabteen xag ilaah oo ilaah ayaad qiyaamayseen markaasuu wuxuu ku yidhi ninkii dhallinyarada ahaa ee haddeer qaaday ninkaaga si uu u soo xabaalo ayaa isla daqiiqadooyin kadib iman doona oo adigana ku xabaali doona oo isla daqiiqaddiiba safiye waa ay dhacday oo ay dhimatay saaxiib ilaahay waa og yahay waxa qalbigeenna ku jira ninna iskuma dayi karo in uu ka qariyo wax ilaah hataa haddii aan isku dayno ma yeeli karno markii aan dadka kale qiyaamaynayno ama beenta u sheegayno sida runta ah waxa aan qiyaamaynayna ama been u sheegaynaa ilaah